kulan ay isugu yimaadeen qaar ka tirsan qurbajoogta degmada wallaweyn ayaa waxa ay kaga hadleen colaadda baryahan ka jirtay degmada wallaweyn waxa ayna sheegeen inay aad iyo aad uga xun yihiin dhibaatada halkaasi ka dhacday labadan maalmood ee lasoo dhaafay dhanka kale waxa ay eedeyn usoo jeediyeen xildhibaan aadan cabdi faarax oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka maamul goboleedka hirshabeelle oo warbaahinta ku weeraray guddoomiyaha degmada wallaweyn isaga oo ku hadlaya magac beele gabagabadii kulanka ayaa qaar ka tirsan qurbajoogtaasi waxa ay halkaasi fariin u direen xildhibaan aadan cabdi faarax waxa ayna u sheegeen in degmada wallaweyn iyo gobolka shabeellaha hoose wax shuqul uusan ku lahayn maadaama uu yahay xildhibaan ka tirsan hirshabeelle uuna ku ekaado deegaanada asigoo halkaasi u ka degan yahay qaar ka tirsan qurbajoogta oo halkaasi ka hadlanaya hadalladoodii waxaa ka mid ahaa bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu awalan waxaa mahad gaar iska leh warbaahinta oo inaga ogolaatay maanta inaa bulshadeena soomaaliyeed oo codkeena gaaro marka hore waxaa aada ugu xunnahay dagaal beeleedka oo ka dhacay degmada wallaweyn gaar ahaan gobolka shabeellaha hoose alxamdulilah haddana ilaahaaba mahad iskale oo inoo soo gowgawoowey waana nabad teeda kale haddaan u gudagalno horta waxaa halkan dhacaayad u marinaynaa xildhibaan aadan cabdi faarax oo ka tirsan xildhibaan hirshabeelle oo wax hadal oo laga xumaado warbaahinta uu soo mariyey guddoomiyaha degmada wallaweyn xildhibaanka horta wuxuu sheegay inuu u dhashay degmada wallaweyn marka hore waxaan leenahay uma dhalanin waan beeninaynaa arrintaasi teeda kale waxaan beeninaynaa hadal oo bulshada soomaaliyeed oo dhegahooda kusoo dhacay ay tahay labada maalmoodba oo baraha bulshada qabsatay hadalkaasna uu yahay inuu yidhaahday guddoomiyaha degmada wallaweyn wuxuu horseed u yahay dagaal beeleedka oo ka socdo degmada wallaweyn aad i aada ugu xunnahay xildhibaan aadan inaa hadalkaasi maanta adi a ka tiraahdo warbaahinta waayo waxaad tahay qof mas-uula oo bulshadiisa u shaqeeyo maanta haddii adi daacadkaa ahaan laheeday hadalkaasi warbaahinta ma aadan ka dhihi lahan waayo qof nabad jecel haddaa adi a aan laheeday guddoomiyaha si gooni ayaa u qaban laheeday taada kale waxaan ka xunnahay ilaa iyo hadda ninkaasi uu sheegay inuu guddoomiyaha dagaalbeeleedkaas horseed u yahay guddoomiyaha degmada wallaweyn maxamed cabdiraxmaan maxamed siido cabdiraxmaan cafwan maxamed siido cabdiraxmaan xilkaas wuxuu hayaa ku dhowaad afar sano ama saddex sano hadduu dagaal beeleed uu mar walba uu ka telin lahaa degmada wallaweyn waa marka ugu horeyso xilkaasi uu qabtay dagaal beeleed uu ka dhacay waana xaliyey haddii asi horseed uu ahaan lahaa horta dagaalkaasi ma istaagi lahayn taas horta qabso taada kale adoo hirshabeelle oo ka soo jeedid inaad tiraahdid guddoomiyaha degmada wallaweyn dacwaan aa ka gudbinayaa yah waa arrin aniga aan kaa filinaynin ma ahan arrintaasi waxay inala muuqataa inaa adiga far oo kugu jirto waayo maanta hadalkaasi adi maadaama oo warbaahinta u soo marisay waa dhagaysanay hadal aad iyo aad ugu xumaana aheeday soo lagaagama rabin inaad tihaahdid baaq baan u dirayaa guddoomiyaha degmada wallaweyn dagaalkaasi ha istaajiyo soo lagaagama rabin way noqon weysay aqjugleen iyo dacwo iyo waxaa u marisay hawada marka xildhibaane arrintaasi waxaan kaa rabnaa inaad si deg deg ah a ugu soo jawaabtid guddoomiyaheena a dusha a ka saartay dembi asi u galen aad tidhaahday asaa horseed u ah xilli walbina wuxuu ka teliyaa dagaalbeeleed arrintaasi waxaan rabnaa inaad si deg deg ah aad jawaab ugu soo bixiso haddaan nahay ka dhalinyaro ahaan ee degmada wallaweyn aniga aan ka soo jeedno intaasaan kaa rabnaa intaasaan hawada u marinaynaa bulshada soomaaliyeed intaasaan hawada u marin lahayn
bismi illaahi araxmaan araxiim aniga oo ah mid ka mid ah dhalinyarada qurba joogta ee degmada wallaweyn anigoona ku hadlaya dhalinyarada qurba joogta degmada wallaweyn afkooda halkan waxaan fariin jawaab celin ah hawada ugu marinayaa mid ka mid ah xildhibaanada maamulka hirshabeelle oo uu guddoomiyaha degmada walaweyn ku tilmaamay qof colaad xuriye ah qabqablo ah hadalkaasi uu xildhibaanka hirshabelle kasoo kasoo jeedo uu hawada u mariyay guddoomiyaha degmada walaweyn waa hadal aada iyo aada looga xumaado waa hadal aada iyo aada loola yaabo in adigoo qof mas-uul ah inaad qof kaloo mas-uul ah aada u gaftid oo idaacadda hadallo oo yacni oo colaad xorinaya aada ka jeedisid ama ka gudbisid oo dhahdo guddoomiyaha degmada walaweyn dadka wuu dhibay dadka xalaga qabto waa qof qabiilista waa qof qablabla ah hadalkaasna waa hadal aada iyo aada looga xumaado adigoo kasoo jeedo maamulka hirshabeelle oo aadan xog buuxda ka haysan deegaankaasi walaweyn sida aynu ognahay walaweyn waxay ka mid tahay deegaanada koonfur galbeed ma ahan hirshabeelle marka waxaa aada iyo aada uga xumahay xildhiwaane inaad hadalkaasi meesha ka jeedisid oo aada guddoomiye ama qof dhan oo mas-uula ku tilmaantid qof qabqabla ah oo qabiilista a colaad xuriyo sida aynu ognahay haddii aynu nahay dhalinyarada degmada walaweyn kuwa qurbaha joogo iyo kuwa gudaha degmadaba joogo waxay la socdaan in guddoomiyaha uu yahay guddoomiye nabaddoon uu yahay guddoomiye nabaddoon guddoomiyaha waxaa ogaan kara waxa uu yahay dadka guddoomiyaha aqoonta u leh ama dadka guddoomiyaha lasoo shaqeeyey ama dadka u maamulo waxaa aada iyo aada wax looga xumaada adigoo qof mas-uul ah inaad halkaasi hadalo oo yacnii qof mas-uul la dhihi karin oo aada hawada u marisid oo aada guddoomiyaha ku tilmaantid mid qabqablaa u qabiilista guddoomiyaha asoo raadinaya xalka iyo sida uu dagaalka u qaboowi laha inaad ku tilmaanto qabiiliste midaasna ma ahan wax mas-uul mas-uul soomaaliyeed uu ka hadlo sababtaa uga hadashana ilaa hadda waa layaabanahay laakiin waxaan u maleynayaa sababtaa uga hadashay sida afkaaga ku sheegtay waxaa dhahday meesha waxaa dega beesheeda taasni taasna waxay caddaan u tahay inaad beeshaada isgarab dhigtay oo isbarbar dhigtay adigoo ah xildhibaan soomaaliyeed meeshii laga rabay inaad daraasid xaalka dadkaasi inaad dacaayada iyo guddoomiyihii aflagaada u geysatid oo hadal gaf ah midaasi xildhibaane waa mid aada iyo aada dhallinyarada degmada walaweyn kasoo jeeda ay uga xumaadeen waxaan si xishmad leh kaaga codsanaynaa haddii aan ahay dhallinyarada degmada walaweyn inaad hadalkaasi raaligelin ka bixisid waa wax aada iyo aada looga xumaado xildhibaane haddii aynu nahay dhallinyarada qurba joogta degmada walaweyn hadalkaasi aada iyo aadaan uga xunnahay aada iyo aadna waa uga xunnahay mar labaad iyo mar saddexaad waa ka xunnahay hadalkaasi